nebiga waxaa lagu leeyahay waxaad xustaa markuu rabbigaa uu qaaday ilmo aadam xaggooda dhabarradooda markuu ka soo saaray carruurtoodii oo uu markhaati geliyey alle naftooda dusheeduu markhaati geliyo wuxuu ku yidhi soo rabbigiin ma ihi markaase waxay yidhaahdeen bala waa tahay markhaati waana markhaati furnay inaad rabbigana tahay alla wuxuu u leeyahay waagaa waxaan idiin markhaati geliyey inaydan odhanin maalinta qiyaamada markii laydin keeno allow waxanba waan moogeynba innaa kunnaa can haadaa haafiliin waaban moogeynba niman war war haye ama wax ka war hayaba maanaan ahayn inaydaan saa ku cudur daaranin ama aydan ku cudur daaranin shirkigan iyo gaalnimadan awowyadanaa nooga horreeyey innaguna waanu iska raacnay uun wax noo caddeeye iyo wax noo sharxana maanaan helin inaydaan saa u cudur daaranin buu alla maalinkaa ballanta idinka qaaday subxana wa tacala saas way macnaa oo haddii dee ballan lagaa qaaday ballantiina aada qaaday ballantii inaad ka soo baxday soo ma ah aabbahay baa saar yeelay iyo awowiyadan aan ka soo gaahay miyaan lagaa dhagaysani ballan baabaad gashay lagaa yeeli maayo waxaa kaloon lagaa yeeli doonin waan iska moogaa oo waan halmaansanaana lagaa yeeli maayo marka cudurdaarkaa laydiin goynaya wey macnaa ayaddaasuu marka fasiraya axaadiis baa kusoo aroortay oo mufasiriinta laba macnay ku fasirayaan aayadda qaar waxay leeyihiin aayadda waxay ku fasirayaan macnaha hadda oo aan sheegnayo nebi aadam baa dhabarkiisa inuu intuu ilaahay ka soo aruuriyey wax alla wuxuu ka dhalan doonoo ka farcami doonoo dhan ayaa ballantaa laga qaaday macnaha waxaa muujinaya axaadiis uu ka mid yahay xadiidka anas ee saxiixaynka ku yaalla nebigu wuxuu yihi sal lla alay waslam maalinta qiyaamada nin ahlu naarka ka mid ah waxaa lagu odhanayaa alla wuxuu ku odhanaya nin naarta la geliyey yaa waxaa lagu odhanayaa wax alla waxa dhulka yaallay oo dhan hadda haddii laguu dhiibi lahaa madaxaaga ma ku furan lahay oo naar ma iskaga furan lahay markaasuu wuxuu odhanayaa yani haa ha markaasuu alla wuxuu leeyay subxana wa tacala qad aradtu minka ahwana min dalika qad akhadtu calayka fii dahri aadama anlaa tushrika bi shay-an faabayta ilaa an tushrika bi yani wax intaa ka fudud baad adduunka markaad joogtay kaa codsaday muxuu ahaa inaadan cid kale wax ila wadaajinin keliga inaad icaabudo waadna diiday inaad wax ila wadaajisa mooyaane marka ma jiro marka dhabarka in layska soo saaroo ballantaa la galay iyuu xadiisku ku cadiy xadiis kaloo waxaa kaga sii cad sunanka iyo musnad axmed iyo kusoo arooray iyo xaakimu sadragiisa iyo oo si cad u sheegaya in aadam dhabarkiisa caruurta laga soo qaaday oo isaguna xasan ah sida ay yani muxaqiqiinta xadiidku ay taxqiijinayaan tafsiir marka culimada qaarkood halkaasi maraya qolyo kale waxay leeyihiin ma ahee aayadda ma aha markaa wax la soo saaray ma jiree ee waxaa laga wadaa ruuxu markuu dhasho soo fidro kuma dhasho yacni ruux kasta markuu dhasho islaamnimu ku dhashaa caqiida toosan buu ku dhashaa waalidiintii waxay dooniba ha ahaadeen caqiidadaa toosane ruuxu uu ku dhalanayo ayay aayaddu ka hadlaysaa ballanta ilaahay addoommada ka qaadayna waa midda saas daraaddeed baa waxaa layidhi waid akhada rabbuka min aadama lama dhihin maxaa layidhi min bani aadama min dahrihina lama dhihina maxaa layidhi min duhuurihim marka fidra laga wadaabay dheheen kullu mawluudin yuuladu cala alfidra xadiiskii ahaa bay soo qaateen inii khalaqtu cibaadii xunafaa xadiiskii muslimka yani fajaatum shayaaiinu fajtalatum can diinihim xadiiskii bay soo qaateen adiga almuhim sheekha kitaabka iskale sharxayna uu labada qowl uu iswaafajinaya ashcaarta uu inoo sheegi doono laftooda isku waafajinaya wuxuu isku waafajinayaa horta ballantaa hore waa jirtay say aayaddu u sheegtay axaadiistuna u sheegtay in laysa soo saaray dhabarka nebi aadam inta layska soo saaray ballantaasi waa jirtay ha ahaatee ballan labaad baa iyaduna jirtay ballanta labaadi waxa weeyaan ruux walba markuu dhalanayo isagoo qirsan oo qalbigiisa ay ku jirto ballantii hore oo fidrada iyo toosnaana yuu ku dhalanaya waana midda axaadiistaasi sheegtay ballan saddexaad baa jirto oo labadii ballamood ee hore laysku xusuusinayo waa soo diritaanka ilaahay rususha uu soo diray kutubta soo dejiyey si ay dadka u xusuusiyaan labadii ballamood ee hore soo ma jeed saddexdaa ballamood baa jira ballan afraad baa jirto oo rususha khaas ku ah waid akhada allaahu miihaaqa annabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin wa xikmatin uma jaa'akum rasuul waa ballan rususha khaas ku ah marka ballamahaasi way isxoojinayaan mooye wax iska hor imaanaya ma aha saasuu isu waafajiyey sheekhu oo macnaa waana macnaa aada u qiimo badan iswaafajintaasi macnaa abyaada lafteeda ayuu macnaha ku qeexi doonaaye aan u fiirsan akhraja wuxuu soo saaray allah subxaana watacaala fii ma qad madaa fiimaadu waa zaman ay fi zaman fii ma qad madaa ay fi zamani aladii qad madaa zamankii tegey iyo waktigii tegey dhexdiisa wuxuu soo saaray waa waa hore min dahri aadama aadam dhabarkiisa wuxuu ka soo saaray duriyata wa caruurtiisii ka darri xaalo ay la mid yihiin yani buracashada ama quraansada yarka ama waxaan isu qaban karin macnaha wa akhada wuuna qaaday alcahda ballan ayuu calayhim dushooda ka qaaday ballankii ballanku muxuu yahay waaka annahu amar iyo shanigu inuu yahay laa rabba rabbi macbuudun mid la caabudo maayo ama laa rabba rabbi ma jiro macbuudun oo la caabudo bixaqin xaq lagu caabudo kayrahu oon alla ahayn subxana watacaala mid xaq lagu caabudoon isaga ahayn inuusan jirin ayay ballantu ahayd ayaddu soosaa lafteedan ma sheegi ilan macnuhu wuxuu ahaa alastu birabbikum qaaluu balaa sooma rabbinimadan baa waxay tahay anig keligay caabuda saas way macnaa ballantay qaadeen baa taada ayib macaanida marka yani mawaafiiqda intaas sheekhu isugu soo ururinaya wuxuu yihi wabacda daa kaa kadib ballankaas hore kadib ayuu ruslahu alla rusushiisa qad arsalaa soo diray ruslahu waa mafcuul muqadam awa qad arsalaa wuxuu alla soo diray rusulahu rusushiisii buu soo diray lahum ay ilayhim kuwii ballanka laga qaaday buu usoo diray oo ah makhluuqii sooma caruurtii aadan buu rusul usoo diray wa anzala wuxuu soo dejiyey alle alkitaaba kitaabkiina wuu soo dejiyey bilxaqi xaq buu kusoo dejiyey wa bilxaqi alkitaaba anzala soo idinma qoray wa anzalaa aliftu waa alifulidlaaq shicirkaa loo keenay arsalaa iyaduna waa alifulidlaaq shicirkaa loo keenay laakiin waxa weeyaan qad arsala anzala saas way macnaha wa bacda daa ballankaa kadib uu qad arsala alla wuxuu soo diray rusulahu rusushiisii uu soo diray lahum ilayhim iyagu usoo diray wa bilxaqi wa anzala wuxuu soo dejiyey alkitaaba kitaabkiina wuu soo dejiyey kitaabku waa jinsiye kutubtii oo dhan baa laga wadaa alla uu soo diray soo dejiyey subxana watacala bilxaqi xaq buu kusoo dejiyey maxaa rususha loo soo diray likay yudakiruuhum si ay u xusuusiyaan dadka iyo makhluuqa ilmo aadam si ay u xusuusiyaan bidalcahdi ballankaa inay xusuusiyaan waa ballankee waa ballankii uu soo sheegay oo horey looga qaaday inay xusuusiyaan oo yidhaahdaan war niman yahu ilaahay baad ballan horey uga qaadeen kutubtiina in loogu sheego rusushiina ay u qeexdo macnaha wayundiruuhum inay u digaan rususha wayubashiruuhum ay u bishaareeyaan digitaanka yaa leh waa ninkii la keri waayo beeniya kutubtiiyo rususha cadaab ilaahay iyo ciqaabtiisaa looga digi iyo cadhadiisa bishaarayntana yaa iskale waa dadka mu'miniintae rumeeyey oo ilaahay naxariistiisii waxaa loogu bishaaran jannadiisa iyo khayrka agtiisa yalla loogu bishaaraynaya ayib muxuu alla saa u yeelaya subxana watacaala ballankaa hore maxaa looga qaaday rususha maxaa loo soo diray maxaa loo xusuusinayaa ballankii hore waxaa saa loo yeelayaa kay laa yakuuna si aysan u ahaanin xujatun xujo linnaasi dadka saysan ugu ahaanin ay cala allaahi alla dushi sayna dadku ilaahay agtiisa gar u helin oo aynan xujo u helin berrita waxay ku marmarsoodaan inaysan helin oo de waxay dhihi karaan haddii tii hore uun lagu daayo ilaahay waaban halmaannayba soo ku marmarsoon karaan intaasay marmarsood ka dhigan karaan tii baa la goynaya oo haddaad halmaanteen soo markaad dhalanayseen maydaan qirsanano idinkuma abuurin haa ayb taa keliya idinkuma daynina soo kitaab iyo rasuul idin xusuuse idinma soo dirin haa ma warbaa yaala markaa wax lagu marmarsoon ma jira marka xujadaasaa marka la goynaya macnaha waa tii ahayd rusulan mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul rasuul haddii lasoo diray ku soo gaadhay marmarsood iyo waxaad ku dhegtiy waxaad qabsato midna malihid saas way macnaha kay laa yakuuna si aysan u ahaanin xujatun linnaasi dadku si aysan xuja ugu ahaanin ay cala allaahi alla dushii bal inay ilaahay xujo ku yeeshaan iska daayey lilaahi ilaahay bay u sugnaatay aclaa xujatin xujo midda ugu sarraysaa ilaahay baa iska leh caza wajalla caza wajalla weynaaye isaga ayaa xujo midda ugu sarraysa yacni nin ilaahay ka gar heli kara miyaa jira ama dushiisa gar iyo xujo ku yeelan kara maya xujada ugu sarraysa oon la mari karin ilaahay baa iska leh subxana wa tacala qul falilaahi alxujatu albaaliga xujada baaliqada ee meel walba gaari karta ilaahay baa iskale subxana watacala xeesha dheer faman yusadiqhu marka rusushii ciddii rumaysa bilaa shiqaaqin khilaaf la-aan rusushay ruuxii rumeeyoo raacoon gar marin faqad wafaa wuxuu oofiyey oo ka soo baxay bidaalika almiihaaqi ballankaas wuu ka soo baxay ballankii wuu fuliyey waa ballankee waa ballamadii isdaba yaallay oo dhan wuu fuliyey ayib wadaaka kaasina garanaya laakiin xagee buu ku dambayn waa masiirkii wadaaka kaasina naajin waa mid badbaadi doona min cadaabi naari naarta cadaabkeedana waa ka badbaadaya abaalguudkaasu ilahi agtiisa ku leehay subxana watacala wadaalika kaasaa alwaarisu midka dhaxlaya ah cuqba daari daarta aakharo cidhibteeda wanaagsan isagaa dhaxli doona jannada wey jannadana ninka loogu talagalay waa midka isagaa wey macnaha ayib faman yusadiqum rususha ciddii rumeeya bilaa shiqaaqin khilaaf la-aan uusan garab marin yacni dad baa rumeeya laakiin haddana hadigoodii iyo dariiqadoodii garab mara soo maa oo mubtadacaad iyo bidcooyin iyo la yimaada waxaan rususha ogeyn kuwaasuu macnaha ka saaraya bilaa shiqaaqin faqad wafaa wuu oofiyey kaasi bidaalika almiihaaqi ballankaa wuu oofiyey wadaaka kaasina naajin mid badbaadayo wey min cadaabi naari naarta cadaabkeeda mid ka badbaaday wey wadaalika kaasi alwaaritu waa midka dhaxlaya cuqba daari daarta aakharo cidhibteeda wanaagsan oo jannada ana dhaxalkeeda isagaa iskale ayb kaa garanay waman ciddii kadaba beenisa bihim rususha bihim iyaga oo rusushii ah iyo wa bilkitaabi kutubtii ilaahay soo dejiyey ruuxii beeniyana oo walaazama laazima alicraada jeedsi canhu laga jeedsado kutubtii iyo walibaa diido ruuxii laazima fadaaka kaasi naaqidun waa mid jebiyey kilal cahdayni labadii ballanba wuu jebiyey labadii ballamoodba wuu jebiyey mustawjibun waa mid waajibsaday lilkhizyi dulli iyo fadeexo fi daarayni labada daaroodba oo ah daarta adduunyo oo ilahay inuu garabkiisa ka baxo la dulleeyo yacni seefta ilaahay iyo xukunkiisu iyo dowladdiisu inay dulleyso aakharana in lagu duleeyo lagu fadeexeeyo cadaabka ilahi subxana watacala ee ciqaabti saas wey macnaha waman ciddii kadabaa macnaha iyaduna waxa weeyaan waa alifteedu waa alifulitlaaq ee maaha kelimada asal yani kamid ah maaha waman ciddii kadabaa beenisa bihim rususha bihim iyaga iyo wabilkitaabi kutubtii ilaahay soo dejiyey ciddii beenisa oo walaazama laazimta alicraada jeedsi canhu xaggiisa laga jeedsado iyo walibaa diido waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan dankan sooma ilaa akhiri laaya saas macna walaazama alicraada canhu walibaa iyo diido laazima fadaaka kaasi naaqidun waa mid jebiyey kila alcahdayni labadii ballamoodba labada ballamood kuway ahay waa tii layska qaaday dhabarka aada markii lagu jiray iyo tii rususha markii lasoo diray ahay ila labadaasaa xoog badane laakiin saddex ballamood baan soo sheegnay sooma saddex ballamood baan soo sheegnay ayib mustawjibun waa mid waajibsaday oo laasimsaday lilkhizyi dulli iyo fadeexo fi daarayni laba daaroodba lagu fadeexoobo lagu diloobo waa daarta aakhariya midda adduunyaba hada wabilahi towfiiq sal allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbi wasalam على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات وفصل يهي توحيدك إنه الله قيبض قيبصمه هي النوع هرأه la caddeeyo nooca hore oo loo yaqaano towxiid almacrifa waalisbaat towxiidka garashada iyo sugidda yacni inaad garato ood sugto saas way macnaha wuxuu sheekhu yidhi awalu waajibin cala alcabiidi معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر إذ هو من من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أياما أياما يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى أول واجب واجب أبوه الرئيس على العبيد أضوى بشر واجب فكوئه معرفة الرحمن وي الله نحريس تبضل برشدي سوي كرشدي بالتوحيد توحيد لوقت كليالي واجب الضوامد الدشرة كواجب وحاقوه الرئية إلي الضوامد برتان ربي قول الله نحريس تبضل سبحانه وتعالى ويكون برتان keliyeelidda iyo waxyaabaha laga rabo inay ilaahay u keli yeelaan subxaana watacaala bitawxiidi tawxiidka ama fadliga tawxiidka inay alla ku bartaan subxaana watacaala saas way macna yacni tawxiidku waa kii aan soo marnayoo abyaadii hore uu kaga soo hadlay waa ka loo abuuray ee iyaga abuurkoodaba talagalku uu ahaa wixii loogu talagalay weye waa kii ballankaan soo marnay abyaadii hore lagaga qaaday waa ka rususha loo soo diray kutubta loo soo dejiyey inay xusuusiyaan addoommada yacni waxa weeyaan saasaa waajibka ugu horeeya addoommada ku waajibaya allahoodii abuurtay subxaana wa tacaala inay bartaan wey macna saas weyaan intaan wax kale la aadin awalu waajibin waajibka ugu horeeyaayo calalcabiidi addoommada dushooda ku waajibayahay huwa kaasi macrifatu araxmaani allaha naxariista badan barashadiisa wey iyo garashadiisa bitawxiidi tawxiidka ay ku gartaan id cilladu waxa weeye wuxuu cillaynayaa tawxiidku waxa uu u noqday waajibka ugu horeeya addoommada ku waajibay id cilladu waxa weeye huwa tawxiidku acdamu isagaa ka weyn min kulli lawaamiri awaamirtoo dhan buu ka weyn amar kale oo dhan amarka ku saabsan tawxiidka ayaa ugu weyn macnaha awaamirta awaamirta wuxuu ka wadaa amarka ilaahay xaggiisa ka yimaada oo ama ku yimaada qur-aanka ama axaadiista nebigaba ku yimaada salawaatu rabbi wasalaamu calayh awaamirtiiyo wax laysfaro waxaa ugu weyn amarka ku saabsan tawxiidka rabbi subxana wa tacala iyo keliyeelidiisa saas macna sidoo kaleeto waxyaabaha ilaahay addoommadiisa uu ka reebay iyo manhiyaadka waxaa ugu culus oo ugu dhib badan oo ugu foolxun lidka tawxiidka oo ah shirka saas macna tawxiidka shir lidkiisa oo shirki ah baa ugu foolxun waxyaaluhu ilaahi reebay subxana wa tacala oo addoommadiisa u diiday saas macna tawxiidku inuu ugu horeeyo waxaa kutusaya ilaahi subxaana wa tacala wuxuu ka dhigayaba midka islaamka lagu soo galo albaabka islaamka laga soo galo waa tawxiid ayib jannadana tawxiid baa lagu galaa naartana tawxiid baa lagaga badbaadaa sidaas way macnaha saas daraaddeed buu tawxiidku wuxuu ku yahay awaamirta ka ugu weyn ruuxna camal loo aqbali maayo ilaa inuu tawxiidka taxqiijiyo mooyaane saas weyaan hadduu camal kasta la yimid oo uu shirki ku dhacana oo uu tawxiidkii macnaha uu ka galo khalad ka galana camalkiisi o dhan inuu burburo hadisu gaadhaya khaasatan shirkiga weyn saas mana marka tawxiidku saas buu ku yahay amarka ku saabsan acdamu alawaamiri id cilladu waxa weeyaan huwa tawxiidku acdamu isagaa ka weyn min kulli alawaamiri awaamirta ilaahay uu amray waxyaalaha uu amray ka ugu weyn isaga weyn isaga ayaa ugu weynoo kan wax fahmahaye wax garanayo tawxiidku waa laba qaybood saas maana waa laba nooc wa huwa tawxiidku nawcaani laba nooc weeye ayaa man yafhamu kan wax fahmaye wax garanayo tawxiidku waa laba nooc saas maana tawxiidka labada nooce sheekhu hadda uu qaybinayo waa qeybta koobaadi waxa weye waa qeybta la yidhaahdo altawxiidu alcilmi alkhabari alictiqaadi baa la yidhahda waa cilmi barashu u baahan yahay khabari weye waa wax lagu sheegayo ictiqaadi weeyaanoo qalbigaa la gashadaa saas way macnaha waxaa kaloo la yidhahdaa tawxiidu almacrifati waalisbaatna waa la yidhahda waa qeybtaa hore qeybtaa hore macnaheedu waxa weeye oy ka kooban tahay alla subxaana wa tacaala milkiga iyo maamulka kownkan iyo abuurkiisa iyo taladiisa inuu leeyahay inaad arrinkaa u keli yeesho inaad ictiqaadiso ogaato u sugto una keli yeesho ooda cinda la wadaagsan taasi waa mid waxaa qaybtaas soo gelaya iyaduna ilaahay wax kasta oo uu isu sheegay oo magacyadiisii iyo sifaadkiisa ah inaadan u diidin macna macnaha uu isugu sugayna aadan ka leexinin addoommadiisana aadan ku shabihin siduu isagu isugu sheegay inaad ugu sheegto saa u sugto ayaguna waxay gelaysaa tawxiidka qeybtiisaasoo almacrifa waalisbaat kaasuu gelaya wixii ilaahay qur-aanka ku sheegay ama nebigu sal alay wasalam xadiistiisa ku sheegay oo ilaahay isku tilmaamay ama magacoo uu sheegtay sidaa uu u sheegtay ugu sug uma qalanto ha dhihin ha u diidin ha ka leexinin ha ka murmin isagaa sheegtay u daa qaybtaasi waa hal qayb oo waxaa laysku yidhahdaa baa nidhi altawxiid alcilmi alkhabari alictiqaadi ama tawxiid almacrifati waalisbaat baa laysku dhahaa qaybta labaad waa qaybta la yidhaahdo altawxiid alabi alqasdi aliraadi baa la yidhahdo a tawxiid dalabi ah lagaa adaa lagaa rabaa qasdi weeyaana addoonka qasadkiisay ku dhacaysaa doonitaankiisa iraadi baa la yidhahdaayo waa doonitaankii addoonkaba waxaa kaloo yidhahdaa tawxiid alcibaadana waa la yidhahdaa waxaa kaloo yidhahdaa tawxiid aluluhiyana waa la yidhahdaa isaguna macnihiisu waxa weeye alla subxaana wa tacaala addoonka wixii uu saaray xuquuq ilaahay uu gooni leeyahayba oo uu addoonkiisa ka rabo inuu u gooni yeelo alla keligii in la caabudo wey macnuhu oo waxa adiga kaa fulay niyadaada qasadkaaga camalkaaga yacni waxa weeye hadalkaaga inaad ilaahay u gooni yeesho subxaana wa tacaala oodan cid kale la wadaajinin qaybtaana waxaa la yidhahdaa tawxiidu aluluhiya ama tawxiidu alcibaada ama tawxiidu alabi atawxiidu alabi alqasdi aliraadi intaba way yidhahdaan culimadu maxay ku kala duwan yihiin marka waxay ku kala duwan yihin tawxiidka uluhi uluhiyada ama cibaadada waa wax addoonku uu samaynayo waa qasadkii addoonka waa wuxuu samaynayey waa sujuuddiisii waa salaadiisii waa baryadiisii waa cabsidiisii addoonku wuxuu samaynaya isagu uu samaynayo ayaa la yidhaahdaa yaa cibaadadu qaybtaawa oo ilaahay inuu u gooni yeelaa la doonaya kaa kalena waxa weeye waa ilaahay afcaashiisa iyo waxyaaluhu isagu sameeyo iyo asmaadiisa iyo magacyadiisa iyo tilmaamihiisa oo loo gooni yeelo soo ma kala duwana marka labadaa qaybood buu marka sheekhu tawxiidka u qaybiyey ayb culimada qayb kale oo ka mida saddex qaybood bay ka dhigaan badelku isagu hadda uu laba ka dhigay waa saddexda qaybood ee caanka ah oo qaybta ugu horeysa tawxiid almacrifa waalisbaat aan nidhi unbaa laba qaybood u kala baxaysa sooma oo waxay kala noqonaysaa tawxiid alrububiya oo macnaheedu yahay ilaahay in mulkiga kownkan maamulkiisa taladiisa abuurkiisa ilaahay afcaashiisaas in loo gooni yeelo oon cidna lala wadaagsiyo waa tawxiid alrububiya qaybta labaadna waa tawxiid alasmaa wasifaado ilaahay wixii uu magacyo sheegtay iyo tilmaamuhu sheegtay ama nebigiisii u sheegay sal alay wasalam in ilaahay loo sugo subxaana wa tacaala marka labadooda waxay wada hoos galaan hal qeybna waa laga dhigi karaa oo tawxiid almacrifa waalisbaat baa la dhigi karaa haddii lasii faahfaahiyana waxaa laga dhigi karaa laba qaybood qaybta iyadu madax bannaan oo si gooni iyada loo xuso waa qaybtaa dambe oo tawxiid aluluhiya ama tawxiid alcibaada ama tawxiid alqasdi waaliraada kaa aan nidhi macnaha taas waa qayb mustaqila wey macnaha laakiin kaa horaa marna laba laga dhigaa marna hal laga dhigaa sidaa daraaddeed baa qismada ama qeybtu marna waxay noqotaa hunaa'iya marna maxay noqotaa hulaasiyay noqotaa marmarka qaarkood culimmada qaarkood waxaad arkaysaa xataa inay qaybo afraad iyo kusii darayaan oo faahfaahin dheeraada ay kasii bixiyaan oo laga yaabo ama tawxiid ululiya farac ka mida inay ku magacaabaan ama rubuubiyada farac ka mida ay ku magacaabaan iyaduna marmar bay dhacdaa macnaha ayb laakiin ma badno saddexdaa qaybood baa hadda mashhuur ah oo caan ah macnaha ayb saddexdaa qaybood isagu hadda inooguma laba qaybood u inoogu qaybiyey oo laba qaybood buu isdhexgeliyey laba qaybood buu ka dhigay saasuu sheekhu isagu maraya oo ku socdaa macnaha ayb su-aasha marka isweydiintale waxay tahay taqsiimkan iyo qaybinta noocan ah maxaa u daliil ah tawxiidka sidaa loo qaybiyo maxaa u daliil ah qolyaha muranka kiciyey bal talbiisaad aada u fara badan sameeyey oo isku dayay inay jamaahiirta iyo dadweynaha caamada ah ay macno kale meesha ka fahansiiyaan ama si kale ka fahansiiyaan horta qur-aanka ayaa ku tusaya qaybaha iyaga seebuu kugu tusayaa hal aayadoo qur-aanka ka miday saddexda qaybood buu ilaahay ku ururiyay subxana wa tacaala rabu samaawaati والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا رب السماوات والأرض وما بينهما وتوحيد الربوبية samaawaadka iyo dhulalkii inta u dhaxaysaba isagaa rabbi u ah isagaa iskale isagaa maamula isagaa u taliya loolama taliyo waa rububiyahan sheegayna sooma ayib facbudhu wastabir licibaadatina waa tawxiid alcibaada isaga keligii caabuda weliba cibaadadiisa ku sabir tawxiid alcibaada wey ama uluhiya hal taclamu lahu samiyan wax la magaca miyaad og tahay ayaduna tawxiid alasmaa wasifaat waay waa hal aayada ayib aayatul kursiga haddaad masalan fiiriso allahu laa ilaaha ilaa huwa lahu lasmaau allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatu walaa nawm lahu maa fi asamaawaati wamaa fi alardi intaa markaad joogto saddexdii qaybood way ku jiraan allahu laa ilaaha ilaa huwa waa tawxiid aluluhiya oo ilaahay oo cibaadada loo gooni yeelo soomaha ilan kelima tawxiid waan soo marna macnaheede ilaahay oo cibaadada loo gooni yeelo waay alxayu alqayuumu laa ta'khuduhu sinatu walaa nawmna والأسماء والصفات له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أيضنا وربوبية وماركة وهكذا يعني في بداية مثل سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى حقيقي وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى معك الدنبية الله لا إله إلا هو وألوه يدي أسماء وصفات ربوبي يدي وهكذا هل هل آيات مركات ترى آيات فربضان وصاص وصدح دو ديب اللي كل ميباد هلي laakiin qur-aanka guud ahaan markaad dhex gasho aayadaha fanniga tawxiidka ka hadlaya ama waxay ka hadlayaan ilaahay afcaashiisa oo qeybta lagu magacaabay rububiyada ah ama waxay ka hadlayaan ilaahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisa ama waxay ka hadlayaan ilaahay addoommada wuxuu ka rabo oo inay keligii caabudaan ah qur-aankuba macnaha waxa weeyaan saddexdaa qaybood buu u qaybsan yahay fanniga tawxiidka horku ka hadlay waana qeybta aan nidhi waxay culimadu ugu magacaabaan alistiqraa' waa qeybtay fahmi waayeen suufiya intay si kasta yeeleen bay istiqraa fahmi waayeen nag waa lagu kari waaye malaha waxaa u dhaantay baan nidhi inaan qur-aanka dhan usoo sardinno oo in alle inta aayad ka hadlaysa rububiyada aan soo akrino aayaddaasoo kutusaysa aayaddaasoo kutusaysa aayad yaa u dhaantay inaan idhahdo istiqraa maxaa yeele musalax ay fahmi waayeen buuba noqday istiqraagii macnaha dayib taasi waa midda oo qur-aanka ku tusay midda labaad culimadii salafku ridwaanullaahi calayhim way qaybiyeen oo ragga laga soo guriyey waxaa ka mid a ibnumanda abu naciim alasfahaani iyo rag ay la mid yihiin oo wakhtiyadoodaasa ayaa qaybintan taqriiban sameeyey marka wax lagaga dayanayo culimadii hore lagaga danayo meeshaa talbiis bay ka sameeyeen oo waxay yidhahdaan ibnu taymiya ugu horreeyey wax tawxiidka saddex tobood u qaybiy waa khata waana talbiis ibnu taymiya uguma horreynin rag taqriiban afar qarni shan qarni ka horreeyey ayaa taqsiimkan iyo qaybintan sameeyey saas way macana ayib ta kale ee meesha ku jirta waxaa weeye sideedaba qaybinta culuumta la qaybinayo oo culuumtaoo dhan ku saabsan qaybinta culuumta la qaybiyayo waa shay iska isdilaaxi ah oo heshiis ah ujeeddadiisuna ay tahay in yacni dadka la fahansiiyo ilaahay qasadkiisa iyo qasadka rasuulka sal alla alay wasalam culuumtao dhan baa la qaybiyaa marka xataa culuumta aan diiniga ahayn baa la qaybiyaa fanni walba oo funuunta diinta ka mid a fanni aan qayb lahayn bal idinku soo hela miyaa la heli karaa naxwada haddaad bilowdaan qayb baad arkaysaan waxaa loo qaybiyey naxwadi kada intaasa loo qaybiyey ismun ficlun xarfun xarabkiibaa intaa uqaybsami kalaamkiibaa intaa qaybsami wahaakada yacni waxa weeyaan taqsiimaad haddaad usuul fiqiga tagtaan taqsiimaad haddaad tagtaan masalan fiqiga taqsiimaad sooma cibaadaad iyo mucaamalaad iyo maxaa loo qaybiya jinaayaad soo lama qaybiy ha yacni waxa weeyaan kutubti baa sidan ku salaysan yacni fanni kastoo funuunta cilmiga ka mid ood u tagtaan qaybin baad ugu tegeysaa maxaa loo qaybinaya waxaa loo qaybinaya calashaani in loo sahlo ardadu inay fahmaan sooma jeedaan marka waxaa la yidhaahdaa laa mushaaxata fi listilaax baa la dhahaa laa mushaaxata fi listilaaxo waxaan qasadkiisu mar hadduu yahay in yacni lagu sharxo loo faahfaahiyo dadkii la raba inay fahmaan wax dhiba ma laha saas way macnaha saas daraaddeed ayaa qolyahan xataa diidan oo ka muransan oo taqriiban dadka doonaya inay si kale u fahamsiiyaan ayaga laftooda ayaa tawxiidkii qaybiyey tawxiidkan ay haystaan ay leeyihin maxaa loo qaybiyey bay iyaga laftoodii qaybiyeen bal qaybahay iyagu ku sameeyeen culimmadu kubayna sameynay waa nimankaan leeyahay ashaacirada ashaacirada maalan iyo wax jaa-is oo iska bannaan markaasay waxay dhahayaan wixii ilaahay ku saabsan mar waa yacni wuxuu noqdaa waajib marna wuxuu noqdaa mustaxiil marna wuxuu noqdaa jaa-is rusushay haddana u imaanayaan markaasay leeyihiin rususha wixii ku saabsan mar waajib buu noqdaa marna wuxuu noqdaa mustaxiil marna jaa-is buu noqdaa soo ma mar saddexdaa qabood bay u qaybiyaan oo ah waajib mustaxiil iyo jaa-is mar kalena saddex qaybood oo aan kuwa ahayn bay u qaybiyaanoo waxay yidhaahdaan ilaahiyaad nubuwaad iyo samciyaad sida uu yani ibraahim albanjuuri kitaabkiisa tuxfat lmuriid sharxu jawharati tawxiid sida uu ku sheegayo oo kutubtooda ka mid a safxada konton iyo shanaad wuxuu leeyahay fanniga tawxiidka waxaa loo qaybiyaa ilaahiyaad wuxuu leeyahy waa masaa-isha ku saabsan ilaahay subxana watacaala nubuwaadna waxay dhahaan masaa-isha ku saabsan ambiyada samciyaadna waxay dhahdaan waa masaa-isha maqal mooye caqligu uusan dakhli ku lahayn uusan geli karin caqli saddexdaa qayboodba mar kale u qaybiyeen daaqi qaybood baan haynaa lix sooma haynaa ayb haddana way ka soo tagaanoo sifaadka ilaahay iyo tilmaamihiisa bay mutakalimiintao dhan qaybiyaan mutakalimiinta ashaaciradu way ku jiraan mutakalimiinta imaamu shaafici iyo ka digeen ashaaciradu kow bay ka tahay jahmiyada ashaacirada maaturidiyada yacni muctasilada kulli mutakalimaa laisku yidhahda waxa loo manhajkii salafka khilaafay marka waxay u qaybiyaan sifaatka ilaahay lix qaybood bay u qaybiyaan waxay yidhahdaan sifaat macnawiya wa sifaatun salbiya wa sifatu nafsiya wa sifaatu macaanin wa sifaatun ficliya wa sifatun jaamica imsaan haynaa lix qaybood baan haynaa sifaatkii keliyay lix qaybood u qaybiyeen sifaatulmacaaniga waxay yidhahdaan sifaatkii aanu naloo akrin jiray caqiidatu cawaamka naloogu akrin jiray qudratun iraadatun samcun basar xayaatun cilmun kii aan dhihi jirna waay toddoba sifoo noocaasoo kale sifaatulmacaani yidhahdaan sifaat macnawiyana waxay yidhahdaan kuwaas asmaada laga ishtiqaaqdo laga ishtiqaaqdo qaadir muriid caalim xayun samiicun basiirun mutakalimun iyadana waxay yidhahdaan sifaat macnawiya yidhahdaan sifaat musalbiya waxay yidhahdeen waxay yidhahdaan qidamka ilaahay baqaagiisa waxdaaniyada mukhaalafatuhu lilkhalqi hinaahu lmutlaq kuwaana waxay ku magacaabaan sifaat musalbiya sifa nafsiya iyaduna jirto wujuudka ilahay ee jiritaankiisay dhahay waxaa kaloo sifaatka ficligana waxay yidhahdaan sifaatka khalqiga risqiga kuwaana waxay dhahdaan sifaatu khalqi bay yidhahdaan sifa jaamicana waxay yidhahdaan masalan yacni cadamada ilaahay kibriyadiisa culuwigiisa sifaat iyadana waxay yidhahdaan sifa jaamica lix qaybood hadday sifaatkii ilaahay keliya u qaybiyeen marna saddex qoobay tawxiidka u qaybiyeen mar kalena saddex qaybood u qaybiyeen maxay dadka u haystaan marka laba qaybood keliya kuwa u qaybiyey maxay u haystaan soo masalo la yaab lama wixii ay kaga jawaabaan qaybinta iyagu qaybiyeen baan anaguna tan kaga jawaabayna ma fiicla alkaylu bimikyaalayn inaad laba miisaan haysato midna adigu wax ku beegato midna dadka ugu beegdo waa laga fiicay carabtaa taqaana alkaylu bimikyaalayn miisaankaad adigu isa saartaan la saaraa dadka ashaacira taqsiimaadkaasoo wax daliila aynan u haynin qur-aan iyo sunno kutusaya aynan aynan aynan jirin ayaa kutubtooda ku yaallay qaybiyaan waxaas waa nasiib xumaa waxay yidhahdaan carabtu axashafan wa suu'a kiila laba shay oo xunxun markaad isku darto matiir xun iyo yacni deegid xun baad isugu kee dartay ayagoo saa u qaybiyey baa haddana nasiib darrada haysata kuwa hadda jooga in badan oo ka mid a kamaba war hayaan madhabkay sheeganayeen iyo sida uu u qaybiyey towxiidka saas daraaddeed munaasaradii waagidha u dhici jirtay waa kuwii yacni iyaga laftoodii isku dhacay oo qaarna yidhi waa qaybinay qaarna yidhi maanaa qaybinay kama war hayaan marka kama war hayaan wailaa hadday og yihiin mayna ka murmeen tawxiidka qaybintiisa macna saas way macna maxaa waxay yidhahdaan ninkii gurigiisa muraayad ka samaysan yahayo dadka dhagaxa ku tuurtuuri carabtaasaa ku maamaa haddiiba adiga guri quruuro quraarada aada haysato oo dhagax tuur bilowdo soo kaaji tabi maayo ha wuxuu ka burburi amaa ugu horeeya qaybahan ugu faraha badan haddii la burburiyo waxay ugu inta badan ka burburhayaan waa adig mas'aladu marka waa masale cilmiya funuuntao dhan baa la qaybiyaa fanni walbaa qayb aqbalaya culimadii salafkuna taqsiimkay qaybiya waa ka midka daliil kalena waa ka masale macnaa wax weeye muran ku jirana ma aha amaa yacni middan ah in dadka loo fahansiiyo iyo caamada ilaahay in saddex laga dhigay ubiirsada waxay dhahayaan tasliifu tawxiid bay qaar ka cabireen markaase waxay u fahansiiyeen dadka in ilaahay la qaybinayo warna ilaahay baa saddex ah caamadii haddii lagu yidhahdo war nimanka saddex ilaah bay rumaysanyihin sida nasaarada iyo kiristanka oo kale caamadii waaba didayba bal qaar cilmi sheeganayaa waxay fahmi waayeen waxaan la qaybinayo waa cilmi ee ma aha alla ma aha subxaana watacaala in badan waa fahamsan yihiin laakiin waxay doonayaan inay yani ay ka lugmeersadaan dadka caamada ee aan waxba garanayn macna laakiin intooda badan waa garanayaan waxa la qaybqaybinayo inuu cilmi yahay ee alla subxaana watacaala uusan qayb aqbalin ninkii yidhahda alla waa qaybsamaana inuu gaaloobay kulli waa wada ogyahay laakiin waxa waxaa la doonayaa in la ysasiro waa la ysasiraya macna ayb mas'aladaa waxaan taqriiban intaa ugu yaro dheeraaday waa mas'alo runtii waxa weeyaan yacni dadka lagu yacni lagu khaldo wa lagu khaldo waan aragna qur-aankaa kutusaya salafkii baa qaybiyey culimo fara badan oo jamaahiiraa qaybiyey taqsiimkuna wax mushkila le maaha ayaga laftoodina taqsiimkii waa ku dhaceen bal kuwa ka fara badan bay ku dhaceen macna ayb wahuwa kaasi nawcaani laba nooc weeye ayaa man yafhamu ninka fahmayo isbaatu daati rabbi labadii nooc kiisii koowaad barkay noo galaya axaduhumaa labada nooc midkood isbaatu daati rabbi rabbi daatadiisa sugitaankeeda weeye jalla weynaa oo wacalaa sarreeyi asmaa'ihi magacyadiisaoo la suga weye alxusnaa ay isbaatu asmaa'ihi magacyadiisoo la suga weeye alxusnaa ee ugu wanaaga badnaa sifaatihi wa sifaatihi iyo sifaatka ilaahay oo la suga weeye sifaatkii alculaa ee ugu sarreeyey wa ayb wuxuu yidhi qeybta koobaad oo tawxiidu almacrifa waalisbaat ah waxaa la yidhaahdaa ilaahay daatadiisoo la sugo magacyadiisa iyo sifaatkiisana la sugo waa labadii rububiyadii iyo asmaa iyo sifaatkii isku jira way macna daatada ilaahay oo la sugo uma baahna daliil uma baahna ilaahay inuu jiritaankiisa inaad sugto daliil uma baahna afillaahi shakun baa meesha taallaba ma ilahay aa laga shakin intaadan ilaahay ka shakin adigu naftaada ka shaki adiga naftaada ka shaki leanna naftaadaa waxay daliil u tahay ilaahay jiritaankiisa subxana watacala soo ma ha haddaad alla ka shakinayso jiritaankiisa intaadan ka shakin jiritaankaaga ka shaki haddaad jiritaankaaga sugto allaha subxaana watacaala abuuray baa min baabi awlaa inaad inaad sugto subxana watacaala saas daraaddeed waxaa ugu badan oo alla subxaana watacaala uu qur-aanka dhexdiisa loo daliishado jiritaanka ilahi subxaana watacaala waxa weeyaan aayaadka kawniga ah aayaadka kawniga ina fii dalika la aayaatin sooma ومن آياته ومن آياته في آخر سورة الروم محمد آيات الله وتعالى ويب الله ومن آياته كذا ومن آياته ومن آياته ومن آياته إلى آخره صافي معنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون مركا كون كانوا قنبا إلهي مرخاتي وأشريتان كيسا سبحانه وتعالى صافي يعني. طيب وفي وكبر نبي الله إبراهيم عليه السلام ninkii gaalka ahaa iyo isaga doodii dhex martay markuu qur-aanku sheegay alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbihi an aataahu allahu lmulka id qaala ibraahiimu rabbiya aladii yaxyi wayumiit qaala ana uxyi waumiit qaala ibraahiimu faina allaha yaأti bishamsi min almashriqi faأti biha min almaqrib fabuhita aladii kafar ilah nin uu sheegay aniga laftaydu waxa ilaaha rabbiga uu samayn kara waa samayn karaa oo wuxuu dila waxbaan dili karaa waxna waa noolayn karaa waayo hee alla qoraxda wuxuu ka keenaa bari bal galbeed looga keen baa leeyahay ha fabuhita aladii kabara inkaar baa ku dhacday meel uu meel uu waxbuu dhaqaajin waay saas way macna munaazaradii nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo fircoon dhex martay buu iyaduna qur-aanku inoo tilmaamay ha يعني ربي ياوي رب السماوات والأرض وما بينهما كوكا واوين ايه هريرها يا فرعون كالرب غو او الربي كوكا لمركة إله بمركاتوية سبحانه وتعالى تريتاج في مركاتوية ساسوي مسألة مركة وحوي أباها معها ضد أباها معها ساسوي قل يهدي لي مخلوق إلهنا واحد دي لي ما بتكلم قلت دي لي إله الشيء لكن قلت دي دينا madax adayg iyo iskibrin ubay u diideen laakiin naftooda way hubeen ilaahay jiritaanka subxana watacaala fircoon markuu lahaa ana rabbukum alaclaa ilahay muxuu ku yidhi markuu lahaa rabbigaa yaa wey wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwan bu alla yihi subxana watacaala nabiyullaahi muusana wuxuu ku yihi fircoon laqad calimta maa anzala haaulaa ilaa rabu samaawaati walard fircoona waad iska yeelyeelaysaa waad ogtahay ha iyagu way isdiidsiinayaan mooye laakiin qalbigoodi iyo yaqiinhaan waxay u ogyihiin ilahay jiritaanka subxana wa taala iyo aayaadkiisa macna saas weyaan marka midaas mid aada loogu dheeraan ma aha nabiyullaahi waxaan dhihi lahaa abu xaniifa waxaa la yidhaha qolo waxaa u timid mulxidiin ah oo ilahay jiritaankiisa ka murmay markaasaa wuxuu ku yidhi bal ii kaadiya war la ii sheegay baan ka fikiraya maxaad ka fikiraysaa baa wuxuu yidhi waxaa la ii sheegay doon keligeed iska socota oo intay alaab soo qaado xeeb hibla tagta alaabta soo rarto badweynta iyo iyo hirarkeeda soo jiidho magaalo heble iyo wadan hebel keenaysa oo iyadu iska dejinaysa iyadaa soo xambaaraysa iyadaa badda soo maraysa iyadaa iska dejinaysa khalaas iyadu ismaamulaysa markaasa waxay dhaheen war abuu xaniifow maxaa kuu dhacay ma caqligaagii maaxubuu noqday see ilaahay kuu galay markaasaa wuxuu yidhi haddii aada doon inay iyadu keligeed ismaamusho aydaan ogolayn kownkan oo dhan dhulkiisa iyo samadiisa iyo waxaan dhex yaalla baa isaga keligii iska socdo ismaamulahaya maxaad ku keenteen bu sooma ha meeshii bay ku islaameen meeshii bay ku islaameen marka saas wey yacni waa qadiya badiihiya jiddan oon muran badan u baahnayn way macna nin acraabiyaa la weydiiyey mid reer baadiye ah baa waxaa lagu yidhi yacni rabbi loo sheeg baa leeyihi rabbi loo sheeg see lagu garan baa leeyihi markaasaa wuxuu yidhi albacratu tadullu cala albaciiri waalasaru yadullu cala almasiid fasamaaءun daatu abraaj wa ardun daatu fijaaj wa bixaarun daatu amwaaj alaa yadullu dalika cala wujuudi latiif alkhabiir yacni haddaad saalo meel ku aragto saaladani neefgeena inuu meesha marayso kuma tusayso haade haddaad meel ku aragto raad soo ruux meesha maray kuma tusayso samaawaadkan iyo badahan iyo hirarkan iyo dhulalkan miyayna kutusayna alla jiritaanka subxaana wa tacaala waa caqiida bidihiya way reebaadiyahaas geeriisa raacdaa garanaya mas'alo marka in lagu dheeraado ama laga sii doodo usii baahan ma aha ilahay jiritaanka subxana wa tacaala adiga laftaada daliil u ah jiritaanka ilahi subxana wa tacaala iyo sugitaankeeda macnaha ayib إثبات ذات الرب رب ذات ذي سؤال سجوي جل وعلا أسمائه مقعيه سؤال سجوي أسمائه الحسنى مقعيها إلهي ولولاك بدل يعني حسنى وحلوه تلمامية الله مقعيه سبحانه وتعالى وحي كتسيا معنى كأغفي عن كتسيا كمال لما يسترم بإله مقعيه سبحانه وتعالى إن يجل الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلهي مقعيه ونواناكسن بليه وأقوه وناكسن كبريا النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعا وتسعين اسما إلهي السقال يسقاشا مقع بليه منك كوما أو حفظية صلى الله عليه وسلم وسجال يسجاشن ككلية مقعيه إله مايا waxaa yeelay xadiiskii kale ducada ha yani waa kii ahaa as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka aw anzaltahu fii kitaabika aw callamtahu axada min khalqika aw ista'farta bihi fii cilmi lgaybi cindak magacyo uu ilaahay cidna uusan u sheegin baaba jiraba oo isagu uu gooni la yahay marka magacyaha ilaahay sagaal iyo sagaashan waa ka badan yihiin laakiin sagaal iyo sagaashanka ruuxii qabto oo xifdiya macnaha ay ku tusayaan la ilaaliya oo dhowra oo fartooma jannadu geli buu nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka magacyaha ilaahay iyo in iyagana yani waxa weeyaan loo sugo rabbi subxaana watacaala asmaa'ihi isbaatu asmaa'ihi magacyaha ilaahay oo la sugo weeye alxusnaa ee ugu wanaagga badan magacii ilaahay sheegto muran ha gelin sidiisa u daa sidiisaa ugu daa ilaahay baa sheegta subxana watacaala maadaa u magac bixina ilaahay subxana watacaala maadaasa naftiisa ka yaqaan qoladii dariiqooyinka qoladii macnaha waxa weeye firaqdii luntay meelaha ay aada ugu simbirraxdeen bay ka mid tahay sifaatka ilahi iyo asmaadiisa qolo weyba u diideenba ilahay magacba male bay dheheen jahmiyada magac oo dhan ba ilahay waa u diideen qolona waxay yidhahdeen asmaa ilaahay wuu leeyahay laakiin asmaadiisu wax macnay ku tusayso ma jirto asmaa aan wax macnaa xambaarsanayn bay u sugeen waa qolada la yidhaahdo muctasilada nimanka la yidhaahdo qolana waxay isku dayeen ilaahay yacni asmaadiisa inay sugaan laakiin inay sifaadkiisa la dagaalamaan oo sifaadkii ay macaani xun ka fahmaan sifaatihi wa sifaatii ilaah sifaadkoo lisoo la suga wey alculaa ee ugu sarraynta badan leanna waa sifaatu lkamaal oo dhammaystirnaan bay kulligood kutusayaan ilaahay wuxuu isku tilmaamo waxay kutusaysaa dhammaystirnaan ammaan bay kutusaysaa ceeb ma ah haddaad adigu ka fahamtana waa fahm xumadaada laakiin wax ilaahay isku tilmaamay iyo tilmaantiisa meelna dhimanaan iyo ceebi kama soo gasho sidaa uu u sheegtay waa in loo sugo sifaadku iyaguna waxay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee iyadana lagu simbiraxday ee lagu lumay jahmiyaa ku luntay oo muctasilaa ku luntay oo waxaa ku luntay nimankii la odhan jiray ashaaciraa ku luntay oo waxaa ku luntay maturidiyaa ku luntay oo meesha ugu badane lagu simbiraxday halkaa way macna qaar ilaahay baa asmaadiisii sifaadkii o dhan bay u diideen ilaahay sifaadkiisii waxay ka dhigeen kulliha salbiyaat waxay jirin qolana sifaadkii ilaahay bay qaarna u sugeen qaarna u diideen waa ashaacirada nimankan ashcariyiinta la yidhahdeen hadda inagu soomaalidu ay tidhaahdo ashcari baan ahayn ku faanno ha ku faanina waa madhab khariban oo sheekii loo aanaynhayaba ka tegey guri ninkii lahaaba uu nacay maxaad aduu ku fani madhab ninkii lahaaba uu ka tegoo nacay oo uu arkay inuu khariban yaho khaldan yahay maxaa ku daba dhigay saasay macnaa marka asmaadii ilaahay bay sifaatkii ilaahay bay qaarna sugeen ay yidhaahdeen caqligaa ku tusaya inay fiican tahay qaarna way diideen ay yidhaahdeen caqligaa ku tusaya inay xun tahay caqligii bay marka miisaan ka dhigeen caqligii bay ka dhigeen mid ka horeeya shareecadii oo kitaabkii iyo sunnadii nusuustii ka horeeya caqligu wuxuu sugana waa sugan yahay wuxuu caqligu diidana waa la diidi marka saas daraaddeed ba waxaa la yidhaahdaa waa firaqda caqlaaniyada abaa lagu tiriya ashaaciradu saas way macana laana marjicuhum alcaqlu qabla nusuus saas way macana ayb asmaa'ihi magacyada ilaahay oo la sugaway alxusna ee ugu wanaaga badan sifaati iyo sifaatkiisa alculaa ee sarraynta badan wa annahu wa sifaatii markaa dagelaya iyo asmaadii asmaadii ilaah wa isbaatu annahu sugid la suga weeye waisbaatu sugid weeye la sugo annahu isagu alrabbu inuu rabbi yahay la sugo rabbigu waa maaligka kownkan leh waa mutasarifka maamula waa muslixa hagaajiya wahaakada macaanidaasoo dhan wey macna alrabbu inuu yahay aljaliilu ee weyne weynoo shanigiisu weyn yahay alakbaru ee ugu weyn wax jiro oo dhan makhluuqiisu yani aan looga qiyaasan karinoo aan la garab dhigi karin wey macna alkhaaliqu weeye midka macnaha waxa weeyaan maaragtay abuuray alkhaaliqu makhluuq oo dhan midkii abuuray wey allahu khaaliqu kulli shay wey khaaliqu albaari'u khaaliqa iyo baari bariga waxa la yidhahda luqada carabiga atanfiid baa la dhahaa khalqi iyo bari hadday isku macno isku meel ku yimaadaan oo kusoo arooraan khalqigu wuxuu noqonayaa waxaa la yidhaahdo jaangoynta ama qadaridda bariguna wuxuu noqonayaa fulinta markaad shay fuli qabanayso soo marka hore lama jaangooyo oo lama dejiyo markaad jaangoyso oo dejiso oo qiyaaskiisii iyo qadarkiisii wada hagaajiso markaa kadib bay yaa- la fuliyaa sooma oo fulintiisii iyo samayntiisu timaadaa marka waxay noqonaysaa alkhaaliqu waa midka jaangooya albaari'u ee fuliyo wixii uu jaangooyey sidii uu ugu talagalay u fuliyo way alla subxana watacaala saas macna wallaahu alkhaaliqu albaari'u sama ha macnahaasa marka lagu kala muradaya albaari'u maxaa yeelay dadka qaar waxbay shar goyn karaan oo jaan goyn karaan oo qiyaastay ku fiican yihin laakiin markii fuli la yidhaahdo waxba ma fulin karo habuu dejin muandis baadeen waxaad leedahay yani waxaan u baahnay shay isaa iyo saa uu kaa dhegeysan uu dejin sooma waa makhluuqkii baan ka hadlaynaa markuu dejiyo haddii aad tidha war waxaad dejisaa u dejisay u fuli ma waa- ma fulin karo qaarna wax ma dejin karaan laakiin waxay ku fiican yihiin fulinta ha saa iyo saa iyo saa iyo saa u qabaa la dhihi wuu qaban laakiin rabbi wuxuu isku darfay subxaana wa tacaala jaangooyada iyo fulintiiba rabbi waa isku darfay subxana wa tacala saas weeyaan marka labada waxaa la yidhahdaa sideedaba ilaahay asmaadiisa qaar waxaa jira markay isu yimaadaan macno waxaa ka soo dhexbaxaya mid walba goonideeda markay i- u taagan tahay ka sii xeel dheer Ha. iyadoo mid walba gooni magac wal markuu u taagan yahay sifo walba faa'iideynaysa macno aad u sarreeya ba haddana qaarkood markay isu yimaadaan oo hal meel lagu wada sheego ba waxay faa'iideynayaan macno mid walba ayna gooni u faa'iideysan saas macna ayib walmusawiru midka sawira weeye alla subxaana wa tacaala Ha. sawirka waxaa laga wadaa shay walba sawirkiisa iyo sida uu u yaalo iyo astaamaha calaamooyinka uu kaga gedisan yahay cidda kale iyo waxa kaloo dhan isagaa alla siiya subxana wa tacaala saas weeyaan waa tii ahayd في أي صورة في أي صورة ما شاء ركبك فسمعنا صور كدونه صالحه قرح حيض تبردره عسين مدو جنود سي الله سيدو دوني صور كدونه إلهي بحيني سبحانه وتعالى أو مخلوق أنسين سيد أسبرات ديبا بن آدم كأو اسكو جنسي أه بان مد مد لصورة كريم ولو في رسول حيواناتي كلا أكاد malaaigtii u kaadi geedihii u kaadi makhluuqaadkii kale u kaadi bini aadamkaa aad arkayso mid mid la sawira ma jiro mid walba ilaahay sawir gooni siiye subxana watacaala astaamo gooni iyo calaamooyin gooniya buu oon lala wadaagin iyo alla siiye subxana watacala almusawir wey alla subxana watacala saas weeyaan ayib baaril baraaya inuu yahay la- la la sugo weeye baaril baraaya makhluuqaadka midka abuuray oo macnaha sameeyey wax kastoo jiro weeye baarayaagaas macnaha munshiu lkhalaa'iqi khalaa- makhluuqaadka oo dhan midka amaamuday wey yacni ansha'ahu min cadam jirid buu ka keenayoo alla ka amaamuday subxana wa tacaala mubdicuhum weye alla subxaana wa tacaala makhluuqaadka midka yacni een, bilaabay ha isagoon looga horeynin mubdicuhum midkii abuuris bilaabay weye alla subxaana wa tacaala makhluuqa bilaa mithaalin tusaale la-aantii saabiqin oo horreeyey mid la midoo uu kaga dayanayo uu uu ka raac ka tix raacayo isagoo uusan jirin buu ilaahay subxaana wa tacaala bilaabay saas maana ha mithaalka waxaa la yidhahdaa wixii la mida kan aada gacanta ku hayso oo kaa horreeyey mithaalin saabiqin saasaa laga wadaayo meeluu ka fiirsaday male makhluuqan markuu abuurayo meeluu ka fiirsaday ma jiro bini aadamka markuu wax samaynayo cid kaleo ugu horreysiiyo meel kaleo ugu horreysay inbuu ka tixraacay sooma marka ilahi meeluu ka tixraacay meel cid misaal ugu tusaale ugu horreeye oo uu ka qaatayna ma jiro alla subxana watacaala mubdicuhum wuu abuur abuuris bilaabahooda wey khalaa'iqda midka abuuristooda bilaabo wey bilaa mithaalin nadiir iyo mid la mida la-aantii kaa uu samaynayo mid la mida la-aantii saabiqin oo horreeyey ha wax ka horreeyey oo marka uu kaga daynaya rabbi ma jiro subxana watacaala samaawaadkan samaawaad ka horreeyey oo uu kaga daynayo ma jiro dhulkan markuu rabbi abuurahay mid ka horreeyo uu kaga danayo ma jiro bini aadamka markuu abuurayo mid ka horreeyo uu ka fiirsanayo oo ka ka tixraacayo ma jiro saas way macnaha ayib alawalu wey alla subxaana wa tacaala midka midkii horreeyey wey alwalu ha waa sifo ilahay sifaatkiisa ka mid o huwa alwalu waana waa magaca ilahay ilahay magacyadiisa ka mid oo صفة الأولية أي حمار تنسى معنا الأول ويربيك هري حديث النبي وصيه صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء هذا هري أو وحكاه هري أوسن كريم حديث صحيح البخاري قال وحليه كان الله ولم يكن شيء غيره إلهي ووتري إساقوا وحكا لأوسن كريم wax makhluuqa ka mid isagoon jirin iyo alla jiray subxana watacala jiritaankiisa marka meelu kasoo bilowda male alawalu midkii horeeye weeye bilabtidaain bilaabasho la-aan uu meel ka bilowday iyadoo ayna jirin almubdi ee bilaaba makhluuqiisa ha bilabtidaainta alawalu kii horeeye weye bilabtidaain bilaabasho la-aan meeluu ka bilowday iyadoo ayna jirin iyo xilli uu bilowday المبدي midka bilaabo weeye makhluuq iyo waxa kasto isaga ka soo harayna wuu bilowday xilli uu bilaabay baa jira ha xilli uu bilaabay isaga bilaabay allah bilaabay xilli uu bilaabayna waa jira xilli uu san jirina waa soo maray saas way macna المبدي والآخر way allah subhanahu wa ta'ala waa midka dambeeya الباقي ee jiri doona bilantihaa in dhammaansho la-aan jiritaankiisa ilaahay meeluu ku dhammaado male ha xadiisku waa kii ahaa sidoo kaleeto وأنت الآخر فليس بعدك شيء هذا إله مثل الدنبين يا الضمر هذا مركي هلاك سمان كذي عيدنا أين كادم بين دول ساسو معنا كل شيء هالك إلا وجهه معنا فقال الله واشره سبحانه وتعالى لكن وحكى سبوك صهري وهلك سمي أما وقابل للهلاك معنا طيب الأحد هو يا رب سبحانه وتعالى ومثل كلجية الفرد واسو معنى آه. أحد ويانا وحكري كلها daatadiisuu keli ku yahay wax kula midana ma jiro wax la wadaagana ma jiro magacyadiisuu keli ku yahay sifaadkiisuu keli ku yahay afcaashiisuu keli ku yahay wax u eg iyo wax ku dhow iyo wax ku dhowaan kana toona ma jiro makhluuqa aada arkayso wuxuunbay iskaga mid yihiin mid baa kasoo horjeeda mid baa u eg mid baa ku dhow ila aakhiri laakiin allah subxana wa tacala alaxadu alfardu waay saas weyaan طيب جميع أموره القدير ويا الله سبحانه وتعالى مثل أود بوحدة أي مطلق القدرة أود بوحدة أي رب الله سبحانه وتعالى أود فوحل لنا بين الكاف والنون ها كل هدوية لوح الله الرب إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ها يعني هدو واحد معه أهو أمو له سيدو الربي أبو أهم وأود مركا يعني أن تصور كريم والله يروش هيك لكن وأود مطلقة وحكى استو الله كصهري أو مخلوق فيه أود كستو أولي حد بلاد صمة أود حد بلاد مخلوق قوة أبوه وين أود دو حد أين دافي ماتر لكن إلهي أود ديسو حد صاحب دا يسهلين سوعي من ملا وحاج سكين كرنا مجرى الله ودي سبحانه وتعالى ساسوي القدير ومتك أود بوحدله ee dhammayska tiran alazaliyu yacni horeyn aan bilow lahayn midka loo aaneeyo weeye oo loo nisbeeyo alla subxana wa tacaala azaliga waxaa la yidhahdaa yani waa horeynta aan bilow lahayn a daatadiisa asmaadiisa sifaadkiisa azaligu alla yahay subxana wa tacaala ayib asamadu weeye alla subxaana wa tacaala waa sayidka sayidnimadiisu dhammaystiranta a asamadu saas culimada selafka qaar baa ku fasiray waa sayid sayidnimadiisu ay dhammaystiran tahayoo aynan dhimanaan lahayn saas waa macno asamadu waxaa kaloo la yidhaahdaa waa midka makhluuqaadku ay u qasdaanoo danahooda ay la aadaan soo saas ma makhluuq oo dhan kooda ugu yaryo kooda ugu weyn ilaahay buu aadaa subxana wa tacaala oo danihiisa la aadaa sooma ayib isagay u baahan yihiin samadka macnahaana culimada selafku way ku fasiraan samadka waxaa kaloo la yidhaahdaa yani huwa aladi laa jawfa lahu falaa yaakul walaa yashrab gudo duleelo ma leh oo cunitaan iyo cabitaan ma leh a makhluuqaa lagu yaqaanaa midda iyada ha markii ilahi subxana wa tacaala uu ka hadlayey nabiyllaahi ciisa iyo hooyadii oo nasaaradu ay yidhaahdeen waa ilaah waxyaabaha ilaah rabbi uu ku caddeeyey inaysan ilaah ahayn waxaa ka mid ah kaana ya'kulaani acaam cuntayba cunaane baa layidhi a wayba caloosha meel yani jawf duleelay leeyihiinoo cuntay cunaan wixii cunto cunana soo saxariya kaadi ma leh ha oo wax cunto cuna oo cabitaan caba oo saxaro taga oo kaadi taga see buu ilaah ku noqon soo cajiib ma kaana ya'kulaani acaam bu alla yidhi subxana wa tacala marka assamad waa alla subxaana wa tacaala aan jawf lahayn wabittaali laa ya'kul walaa yacam ha saas weeyaan saana culimada selafka qaar baa ku fasira assamadu albaru weeye alla subxaana wa tacaala waa midka baariga ah bariga waxay yidhahdaan culimmada qaarkood allatiifu waa allah subxaana wa tacaala addoommadiisa yani u dhimriya ama waxaad tidhaahdaa albaru waa allaha subxaana wa tacaala ballankiisa addoommadiisa u fuliya oo ugu baarinimo sameeyo aan ballanka uga bixin almuhayminu way alla subxaana wa tacaala midka addoommadiisa raqiibka kuo shahiidka kuo ilaaliyo wey alraqiibu almuhayminu muhaymka waxa bimacna raqiib raqiib wey ama shahiid wuu og yahay wuu ka warhayaa kama qarsoona saasay noqonaysaa macnaha alcaliyu wey alla subxaana wa tacaala midka sarreeya wuxuu sarreeyaa culuwa qahrin awood iyo qasbid sarraynteed wa culuwa sha'ni iyo xaal sarrayntii sha'ni arrin sarrayntii arrimihiisa jalla wuu kor noqday alle jalla wuu weynaaday can iladdaadi kuwa lidkuwa oo ka soo horjeeda wal acwaani iyo kaalmeeya kuwa u kaalmeeya intaba alla subxaana wa tacaala waa ka weynaaday culuwiga ilaahay subxaana wa tacaala sarrayntiisa yaa waxa uu qaybinayaa sheekhu saddex qaybood qaybta koowaad waxa weeyaan culuwu qahrin qahriga waxaa laga wadaa cid isku taagi karta ama la doodi karta ma jirto awood wuxuu leeyahay addoommadiisoo dhan wuxuu rabo uu ku marsiin karo hadduu gaal yahay hadduu muslim yahay tuu isagu ugu talagalay unbuu mari marka waa culuwu qahrin oo wuu qasbi oo wuu marsiin meeshuu ilahay rabo subxana wa tacala amarkiisii wuxuu xukumo ayuu marsiinaya marka wahuwa alqaahiru fawqa cibaadihi taasi waxa wey waa culuwu qahrin culuwu sha'nintana wuxuu ka wadaa ilaahay arrinkiisaoo dhan